fii axkaami almucati waxa mucada la yidhaahdo ayuu axkaamteedii halkan nooga hadlaya halkaa wixii sadaaqa iyo meerka la odhan jiray halkaasuu ku gebagabeeyey muca wax la yidhaahdo ayuu halkan nooga hadlaya muca min almatacda laakiin waa wax lagu raaxaysto markaa waxaana looga jeedaa maal ninka ku waajibay inuu gabadha siiyo gabadha uu nolosha ku furay waxoogay u dhiibo ayaa la yidhaahdaayoo ay furiinkaa iyo argagaxa iska yarxigsiiso limuallaqatin yejibu waxa u waajibaya limuallaqatin gabadh la furay qabla wain ayada oo aan la arag oon loo galmoonin mutcatun baa u waajibaysaa in lam yajib shadru mehrin haddaan meher barhki u waajibin wakadaa limawduucatin fi ladhari tii loo tegeyna mutca iyo u waajibaysa fi ladhari haddaan qabanno wa furqatun kala tag laa bisababihaa ayada aan sababteeda ku imanna ka dalaaqin bay la mid tahay waxau sheekhu leeyahay waxa u waajibaya gabadh la furay iyadoo aanu ninkii xidhiidh iyo galma la yeelanin mutcay leedahay u waajibtay waa goorma marka aan shadrulmahri aanu u waajibin weye shadrulmahri meherka barhki markaanu u waajibin weye waa maxay masalan gabadhan mufawaday ahaydoo waa tii markaa meher la-aanta la guuriyey waxbana aan loo qadarin culimo badanna waxay sheegeen masaladaa in lagu ijmaacsan yahay alla ayaa wuxuuhi laa junaaxa calaykum wax dembi idinkamasa in allaqtum nisaa haddaad dumarka furtaan maa lam tamasuuhunna ow tafriduu lahunna fariida intaydaan taaban waxna aydaan u qadarin idinkoon una galmoonin meherna u qadarin inaad furtaan dembi idinkama haysto wamaticuuhunna baydahayn markaa mutcas iyo waxoogay u dhiiba markaa furtaan haylan waxbaba meeshii gabadhii kama heline hawa waxoogayga noolka bixinta la siiya markaa jadiid baa waajibinaya qadiimku waa iska mustaxaba buu leeyahay wakada limawduucatin fi ladhari gabadha mawduucada ah ee ninka ay is arkeen ee u galmooday kadaalika ayana mutca ayay leedahay fil adhari haddaan qabanno maxay le walilmuallaqaati mataacun bilmacruuf ilaahay baa yidhi dumarka la furay waxay leeyihin mutco si wanaagsan in loo siiyo fatacalina umatickunna si aayadii qur-aankaah ay tilmaamaysay rasuulku ahaa kaaleya aan idin furo dabeetna mutcadiin ana adin siiye qadiimka ayaa isagu khilaafsan aharkaaso wuxu le mutca male mar hadday meher qaadatay wa furqatun laa bisababihaa kala tag aan gabadha sababteeda ku imanin gabadha sababteeda ku imanin masalan ninkaa gaaloobay ninka ayaa masalan ka islaamay waa furniin xaggiisa ka yimeen sabab aan ayadu kulahayn ka dalaaqin furniin uu furay buu la mid yahay xagga inay mutco waajibinayo inaan waajibinayn taasum bay isku mid yihiin wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an laa tanqusa inaanay ka nusqaamin can alaaiina dirhaman soddon dirham fain tanaazacaa hadday doodaan qadarahu lqaadiya ayaa binadarihi eegmadiisa ku qadaraya muctabiran isagoo fiirinaya xaalahumaa labadoodaba isagoo xaaladooda firinaya waqiila waxaa la yidhi xaalahu isagoo fiirinaya waqiila waxa la yidhi xaalaha isagoo xaalkeeda fiirinaya waqiila waxaa la yidhi aqala maalin maalka ugu yar unbuu fiirin oo meesha u qadari waxa uu leeyahay sheekho waxa wanaagsan in mutcada aan laga nusqaaminin soddon dirham inaan laga nusqaaminin ayaa wanaagsan waa beryaha hore dirhamku uu shaqaynaye lacaghaanta loo isticmaalayay laakiin waxaa la yidhaahdaa waa inaan meher masaa la gaadhsiinin oo mutca meher lama gaadhsiiyaa la yidhaahdaa meherkeedii waa inaan la gaadhsiinin masaa'ilkeenu tilmaamayna shan shan lama gaadhsiiyo ayay ka mid tahay masaladan mutco meher lama gaadhsiiyo waa inay ka yaraataa haddaba way ku doodeen intaasaa mutcay noqonaysa maya intaasaa kuu noqonaysa waa muran baa ka dhacay qadarahu lqaadi binadarihi qaadiga ayaa qadarayo isagu ijtihaadkiisa ayuu ku qadarayaa wuxuu intaa mutcawsi muctabiran xaalahuma isagoo xaaladooda eegaya isagoo xaaladooda xaaladeed iyo xaaladiisaba eegaya dee haddoo ninkii aanu caanteynba haynin dee wax badan la saari maayo ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وللمطلقات متاع بالمعروف إلهي بايدي كي مالك الله واسعين قدر كيسا كي لو عجلينا قدر كيسا يمد ولا بوليه لك حالة دود فلانية قيل با وحليه يعتبر حاله حال كيسا أيو فيرنا يا إساقا إساقا وحبحينا يا يا حقي سنبال ليه واسنين فقضوا كريه وقيل حالها qeyl baa wuxuu le may xaaladeeda ha la eego dee meherkii buu sidii wax meherkii u ka bedel yahay oo kale weeyaane meherkiiba xaggeedun baa looga fiirinaye ayadana imka xaaladeedun ha laga eego qiila waxa le waxba la qadari maayo aqalu maalin xoogay wax la maalaysan karo un ha loo dhiibo faslun fi taxaalufi cinda atanaasuci fi lmehri lmusamaa imikana wuxaan ka hadlaya bal meherkii oo la isku qabsaday oo intaasuu ahaa maya ma ahayn meherba ma jirin hadal uu ka tegey ikhtalafaa ida ikhtalafaa markay isku khilaafaan fii qadri mehrin meherka qadarkiisii bay isku qabteen aw sifati ama sifadiisii bay isku qabteen tacaalafaan labadoodba way dhaaran wayatacaalafu waa dhaaranayaa waarihaahumaa labadoodii dhexlayena oo ama waarihu waaxidin iyo walaakhar uma inta yufsaku lmehru meherkaa la fasaxaya wayajibu mehru mitl mehru masal baa waajibaya waxau sheeku leeyahay hadday isku qabtaan labadii isqabay galmo ka hor ama galmo kadib ayagoo isqaba ama iyagoo kala tegey ayaa waxay isku qabteen fii qadri lmehri markii qadarkiisii bay isku qabteen wuxuu ninku sheegayaa yiro wuxuu leeyahay meherkeenu wuxuu ahaa kun ayana waxay leedahay laba kun buu ahaa sifadiisii bay isku hayaan waxay leeyihiin isagii wuxuu leeyahay wuxuu ahaa meher shan sanood kadib laga doonayo ayna waxay le may hadda mid laga doonayuha taxalafaa labadoodiiba way dhaaran labadoodiiba way dhaaranayaan maxaa yeele mid la arkaa waa muddaci iyo muddaca calayhi waa waxna wuu sheeganaya waxna waa lagu sheeganayaa markaa mid waliba dee wuxuu marayaa ninkii masalan ninkaa lagu horraysiinaya wuxuu odhanayaa wallaahi in aanan laba kun kugu mehersan wallaahi kun baan kugu mehersaday buu odhanaya yani nafyi iyo isbaat waxaydin ugu nafyinay kiisina uu isbaatinay ayana kadalik wallaahi inaanad kun igu mehersanay wallahi laba kun baad igu mehersatay ayana odhanaysaa waaye waa markay labadooda yihiin wayataxaalafu waarihaahumaa labadoodiiba hadba meesha waa ka baxeen mid walba kii dhexlayay baa taagan labadoodii baa ishaysto wuxuu leeyahay aniga markaa islaantana dhexalkeeda le meherkeedu laba kun ba kiigana wuxuu leeyahay maya odayga furun baa lagu lahay halkaasi isla taagan yihiin sidii si leegun bay u dhaaran laakiin maxaa isbedelayaa masalan dee labada zawj nafyi iyo ihbaat waxay ku dhaaranayeen go-naan laakiin waarisku arrinta isbaatkaana go-naan buu ku dhaaran tir nafyigaana nafyulcilmi buu ku dhaaran wallaahi inaanan ogeyn inuu ku mehersaday laba kun wallaahi kun buu ku mehersaday yani asalka qaacidada dhaarta u taal baa waxay tahay qofku hadduu ficilkiisa ku dhaaranayo nafyi iyo isbaatba go-naan buu ku dhaartaa hadduu laakiin cid kale falay samaysay ku dhaaranayo hadduu wuxuu sugaya yahayna go-naan buu ku dhaartay wuxuu nafyinayay hadduu yahayna wuxuu wallahi inaanan ogeyn waxa inuu sameeyey ow waariu waaxidin iyo walaakharu haddii midkood nool yahay midna uu dhintay kaa dhintay waaridkiisa iyo ka joogaana way wada dhaaran karaan labadooduba maxaa yeelay dee kan waaridka ahi meeshiisii buu taaganya uma intaa de marka mid waliba dhaartii u mariyo maxaa la sameeya yufsaku meher meherkii waa la fasakhaya meherkii qaadiyii ayaa fasakhaya wayajibu mehru masal waxaa la odhanaya un gabadhan maxaa u mehru masaal ahaa dumarka lamidka iyo eedooyinkeeda iyo walaalin maxaa lagu meheri intaas intii un baa dabeedna waajibaysay walow waxay sheeganaysay haba ka bateen maxaa yeelay markii mid waliba u dhaartay dee waxa waajib noqday alaabtii gabadhan alaabteedii in lagu celiyo dee alaabteediina suurtogeli mayso bedelkiisii baa waajibay waxaana u bedeli waxa weeye waa meher masaalka walow iddacad hadday sheegato tasmiyatan magacow bay sheegatay fa ankarahaa isna waa diiday taxaalafaa waa isla dhahan labada fil asaxi ee walow iddacad hadday sheegato nikaaxan iyo wa mahra mislin bay sheegatay faaqara binikaaxi nikaaxii buu qaray waankara mahrana wuu diiday oo ama sakata waa ka aamusay fal asaxu takliifu albayaan caddayn meherka inuu caddeeyo ayaa lagu kalifaya fain dakara qadran hadduu sheego oo wasahadda ayana ay ka kordhiso taxaalafaa way isla dhaaran ee waa in asara hadduu ku adkayso munkiran xaalu yahay soo inkirsan xalafat way dhaaran oo waqudiya laha waana loo xukmin wuxuu leeyahay sheekhu gabadhii baa waxay sheegatay iddacat tasmiyatan waxay tidhi intaasaa meher layga dhigi faankara faankara isna waa diido wuxuu yidhi wax magacawi ma dhicin waxba laguma magacabi taxaalafaa fil asaxi dee way isla dhaaran nuun labadooduba intay dhaartaan ayuunbaa meher masaal u waajibaya walow iddacad nikaaxan waa maharami jirin ayadu waxay sheegatay nikaax waxay tihi ninkan waanu isqabnaa meher masaala way sheegato waxay tihi wax sadaaq xun oo silan buu magacaabay oo dabeednaa meeshii uu ka baxo uu fasahado meher masaal baa yimi faaqara binikaaxi nikaaxi wuu qore wuxuu ihi haayo gabadhan dee waa nikaax waa noo jiray waan karaan meher laakiin meher ma jirin buuli wax meherahoo meeshaa dhacay ma jirin ow sakata ama uu aamusay wuxuu ihi nikaax waa jiray laakiin meherkii ay sheeganaysay ma qirin fal asaxu asax waa inaan arrintaa laga maqlaynin watakliifhu lbayaan meherkii caddeeyun baa laodhan nikaax bilaa meheri ma jire caddeeyun baa laodhan fain dakara qadran hadduu qadar sheego uhaa intaasu ah wasaadad ayana ay ka kordhiso jira ma intaa uu ka badnay taxaalafaat labadooduba walown ha maraan dabeetana markaa meheru masaalun baa loo noqonaya inta la fasaxo ee waa in asara ninkii hadduu ku adkaysto arrinkii munkiran isagoo diidan xalafad ayadii baa dhaaran inay meheru masaal ku leedahay waqdiya lahaa dabeedna waa loogu xukminayaa walow ikhtalafa hadday isku qabtaan fii qadrihi zawjun iyo wa waliyu sagiiratin mid yar weligeed ow majnuunatin taxaalafaa waysan dhaarin labadooda fil asaxi haddaan qabanno inan yar bay haydoo aabbaheed baa guuriyey ama waa waalaydoo aabbaheed baa guuriyey dabeedna waxay isku qabtay qadarkii meherka ninkii guursaday iyo weligeedii intaas ayay ahayd iyo intaasay ahayd bay dhaheen taxaalafaa fil asaxi dee way labadoodiba waa dhaarayeen weligiina wuu dhaaran ayana way dhaaran mid waliba intuu sheegayey inuu sugo iyo intii ka kale sheegayey inuu nafyuu reebo ayuu ku dhaaranaya maxaa yeelo u dhaaranaya weligu dee isagaa caqdigan sameeyey isagaa wilaayada meherka qaada qabashadana lahaa dee zawjka markaa iskhilaafkana iskhilaafeen gabadha qaangaado iskhilaafeen oo kale ayuun bay ka dhigan tahay taxalafaa fil asaxi walow qaalad hadday tidhaahdo nakaxanii yowma kadaa bialfin maalintaa kun buu igu guursaday wa yowma kadaana bialfin maalintaana kun buu igu guursaday wahabata alcaqdaani labadii meherbana waa sugmeen biiqraari isagaa qirtay aw bibayinatin ama markhaati lazimahu alfan laba kun ayaa ku waajibaya ee fain qaala haddii lama ataa fiihimaa labada midkoodnaba ismaanaan arag aw ama fii axadima midkood baanaan is arag buuhi sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayno wasaqada shatru meherka kala barkiina uu dhacaya ee waa in qaala hadduu yidhahdo kaana haani ka labaad wuxuu ahaa tajdiida lafdin lafdi cusboonaysiintii unbu ah laa caqdan caqdi ma ahayn buu ihi lam yuqbal lagama aqbalaya buui aw sheekhu leeyahay hadday gabadhi dacwo ku tidhaahdo ninkaasi maalintii masalan sabtida ahayd wixii igu guursaday kun maalintii caynkaasayde khamiistiina kun buu igu guursaday labadii meherbana waa sugmeenoo dee isagii baa yidhi labada meherba waa jireen aw bibayinatin ama markhaati baa la keenoo dee labada meherba labadii ka markhaatigahabaa la keenay lazimahu alfan dee waxaa ku waajibaya laba kun ninkii waayo waxa suurtagal ah dee inuu soo kala dhex galay khuluc oo kale markii meherka hore dhacay inay gabadhi isfuratay oo ay ninkii dalqadii ka iibsatay baa dhici karta haddana meher dambe ka dambeeyey ayaa dhici karta haddaba hadduu yidhaa ninkii ku dacwido lam ataa fiima labada meher midkoodnaba gabadha iskumaanan arag aw fii axadima midkood buu ihi wax galmin nama dhex marin sudiqa biyamiinihi isagunbaa dhaartiisa loogu rumayno dee inaan wax xidhiidhi jirin baa asalehe dhaarun baa la odhan wasaqada shadrulmehri dee meherka barkii baana dhacaya hadduu mid ahaantii ahaana shan boqol baa dhici haddii labadoodaba aanay sarag jirinna kun baa dhacaya wain qaala hadduu yidhahda kaana haani tajdiida lafdin wuxuu ahaa lafdi cusboonaysiinta caqdigii horun baanu cusboonaysiinayn la caqdan ee caqdi labaad maahayna cusboonaysiinkii hore unbuu ahaa lam yuqbal lama aqbalayo oo dee qowlkiisaa daahir khilaafsan waxa un iyada lagu dhaarinayaa inaanu cusboonaysiin ahayne oo meher hor la ahaa ku dhaarun baa la odhan allahu aclam waliima waxaa waliimada la yidhaaha ayuu kaga hadlayaa oo ah casuumadda iyo allabarigaa la sameeyo guurka dabadi ayaa weliimo la yidhaahdaa taluq ahaan min alwalmi bay ka timi baa la yidhi oo ijtimaac ah bimacnaa kulan ah maxaa yeelay labadii de isguursanaya ayaa ku kulmay awlama arajul ayaa luq ahaan la yidhaahdaa bimacnaa caqligiisii ayaa taam noqday marka waxay yidhahdeen cunto kasta oo loo sameeyo farax yimi oo ama aroosashaa ama mehera ayaa la yidhaahdaa laakiin inta badan haddii la iska idlaaqo weliime la yidhaahdo taa guurka ayuunbay taa cursiga ayuunbay caam ku tahay ay aada loogu isticmaalaa haddii masalan waxyaalo kale la raay looga jeedana waa la qaydaa markaa magacyaal doora ayay u kala sansameeyaan cuntooyinka ama allabariyada ah masalan tan dhalmadoo kale caqiiqa ayaa la yidhaahdaa safarka iyo qofku markuu ka soo galo naqiicaa la yidhaahdaa masalan hadduu qofku wax dhismayo wax samaysto dabeetana allabari samayna wakiilaa la yidhaahdaa musiibo iyo waa dhibaata hadday ku dhacdana wadiima ayay afcarab ahaan yidhahdaan khitaanka iyo guditaanka inamada taloo sameeyena icdaar baa la yidhaahdaa ka waxoogay weeyaan waliimatu lcursi aqalgalka allaberigiisa iyo cuntada la sameeyaa sunnatun waa sunni wa fii qowlin qowl ow wajhin ama waj waajibatun waajib weeye waalijaabatu yeelid ilayhaa la yeelaa dacwada lagugu yeelana fardu cayni weeye waqiila waxa leeyahy kifaaya fardu kifaaya weeye waqiila waxa leeyahy sunnatun may waa sunni waxau sheekhu leeyahay weliimada iyo ducada la sameeyo iyo waxqalkaa cursiga aqalgalka loo sameeyaa arooska waa mid sunno ah weeye oo aada loo adkeeye maxaa yeele rasuulka sala allahu alay slam qowlan wa ficlan isaguna waa sameeyey oo ficil ahaan way uga sugnaatay qowl ahaanna way uga sugnaatay oo dee welimaysi ayuu yidhi markaa rasuulka bukhaari waxaa ku sugan inuu dumarkiisa qaarkood waxooga yaroo shaciirah iyo heedahun la samaystay safiyana timir iyo subag iyo waxoogay kale ayay ayana weliimo ka dhigteen cabdiraxmaan ibnu cawf oo guursadayna wuxuu rasuulku ku yidhi awlim walow bishaatin war neef adhiyana ha ahaadee waar weliimayse buu yidhi markaa weliba in waxqal ku jiraani aad bay u wanaagsan tahay haddii laakiin aan adhi iyo dee wax la qaliyo hilib aan la haysaninna waxa la yaariyo wixii kale ama maakuule la cuno ama mashruubee la cabee la samaystaa waa mid iyaduna gudaysa oo ku filan weeye marka wuxuu leeyahay sheekhu waa sunne oo ficilkiisa iyo qowlkiisaba way ku sugnaatay qowl baa wuxuu leeyahay ama weji ayaa wuxuu leeyahay waa waajib maxaa dee rasuulku awlim walow bishaatin waar weliimayso ayuu yidhi walow neef aryana ha ahaatee marka culimmada kalena waxay leeyihiin dee waa udxiyada iyo walaayimkii kalun baa looga qiyaasanaya waa iska sunnea markaasi dee waxay leeyihiin haddii ay waajib ahaan lahayd neefkaasi waajib buu noqon lahaayo waxaa lagu daray hal calaya kayruha markii uu sekada lahaa ayaa dee lagu dari lahaa haddaba walijaabatu ilayha ajiibidda la ajiibayo haddii lagugu yeedho ilaaha ilaa welimat lcursi haddii lagugu yeedho lagu yidhaahdo waxaanu leenahay casuumadda caruuska noo kaalay haddii lagu yidhaahdo fardu caynin qof kasta oo loo yeedhay farad caynia ayay ku tahay oona cid kale ka gudaynin maxaa yidhi xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen idaa duciya axadukum ila alwaliimati falyatiha wuxuu ihi marka midkii loogu yeedho weliimada iyo ducada allabariga arooska ha tega buuli xadiidka ole muslimna waxa isna uu yidhi sharu acaami acaamulwaliima cunto waxa ugu shar badan cuntada cusiga loo sameeyey yudcaa laha alagniya wayutraku lfuqaraa oo dadkii maalqabayn karana loogu yeedhayo dadkii bahnaana laga tegey waman lam yujib idacwata faqad casa allaha warasuulah qofka aan ajiibin yeedhidaa loogu yeedhayna ilaah iyo rasuulkiisa waa casi qiil baa wuxuu leeyahay may ajiibitaankeedu farducayn mahe waa fardu kifaaya oo maxaa yeelay dee ujeeddadan la isugu yeedhayey waxa weeye waa inay dee nikaaxi muuqdo oo kii zinadii iyo u ka socmo dee hadday dadka qaarkood tagaan waa iskaga filan yahay qiil baa wuxuu leeyahay sunnatun waa iska sunna oo dee meesha waxa ku jiran wax la cunayo oo oo lagu siinayo dee kaasina markaa ma waajibayo wainamaa tajibu waxay waajibaysaa aw tusanu ama la sunneeyaa bishardi an laa yakusa waa inaanu ku gaariyeenay alaqniyaa dadka maalqabeenka wa an yadcuu waa inuu yeedhaa fi lyowmi alawali maalinta hore fain awlama alaaatan saddex maalmood hadduu macsuumadaa sameeyo lam tajib fi haanii ka labaad waajibi maysa wa tukrahu fi haalisi ka saddexaadna waaba karaahiyaba wa an laa yuxdirahu waa inaanu soo xaadirinin likhoofin baqow ka baqanaya o damacin fii jaahihi ama jaahiisa iyo u wax ka damcayo wa an laa yakuuna tama halkaa waa inaanu ahayn man mid yata'adaa bihi uu ku dhib mudanayo oo ama laa yaliiqu bihi aanay u habboonayn mujaalasatu la fadhiisigiisu walaa munkarun waa inaanu wax sharcigu diidayna meeshaa ka dhacaynin fain kaana hadduu yahay yazuulu mid ku suulaya bixuduurihi tegitaankiisa falyaxdur ha tago waxau sheekhu leeyahay haddaba ajiibitaankan iyo ka qaybgalkani wuxuu waajib noqdaa qowlkii waajibinayey ama la sunneeyaa qowlkii ilaahay ajiibiddu yacni waa sunne waxaa loo shardiyaa shuruud shuruuddaa waxaa ka mid a ninkan yeedhaya ee casuumadan iyo allabarigan samaystay waa inaanu dadka maalqabeenka ah ku gaaryeelin isagoo weliba ugu gaaryeelaya dee maalqabeennimadooda maxaa ile rasuulku sal la sl xadiidkaa wuxuu ihi cunto waxa ugu shar badan dacaamkaa weliimada ee dadkii akniyada ahaa ee raashinkoodu bislaana loo yeedhayo dadkii baahnaana laga tegayo ayaa ugu shar badan buu yidhi laakiin waxaynu dhi qarinimo ee haddii masalan jaarnimo iyo dee saaxiibtinimo iyo dad isku shaqo yihiin iyo waxa ay yihiin iyada taasi dee sharu dacaam markaa noqon maysa bay yidhaahdeen waxa kaloo iyaduna shardi ah inuu u yeedho maalinta hore maalinta hore waa inuu u yeedhaa haddii uu saddex maalmood ay casuumadiisaasi ay ahayd maalinta labaad inaad ajiibtaa waajib maaha horto ee waa iska sunne maalinta saddexaadna iyadana waaba karaahiyaba oo rasuulku sal l sl uxu xadiid abu daawuud ku warinaya alwalimatu fi lyowmi alawali xaqun maalinta hore waa xaq maalinta labaadna waa macruuf maalinta saddexaadna dee waa istusnimo iyo maqlaya iyo arkay weeye laakiin waxay yidhahdeen haddii masalan dee maalintaa hore iyo maalinta labaadba ay ugu suurto geli weydo inuu kuu yeedhaa dadkoo farabatay ama gurigoo ku yar cidhiidhi ahaa ayuu kuugu yeedhi kari waaye maalinta labaad iyo maalinta saddexaadba maalintii hore kulunbay lamid noqonayaan markaa wa an laa yuxdirahu waxaa kaloo shardiya inaanu soo xaadirin oonu ugu yeedhin likhoofin cabsi u ka baqanayo cabsi uu ka baqanayo oo u leeyahay haddaad u yeedhi weydo dee waabuu ku xidhiba waa inaanu ugu yeedhin aw damacin fii jaahihi ama isagoo jaahiisa dee damcaya ama yacni si uu baatil ugu kaalmeeyo wa an laa yakuuna sama man yata'adaa bihi waana inaanu meesha loogu yeedhayo aanu ku sugnayn cidu ku dhibaatoonayo kan loo yeedhayaa masalan cid ay col yihiin iyo haddii dad noocaasi ay joogaan oo aanu ka nabadgelayn ama cid qaan kulahiyo hadday wax joogaan taasna iyana dee sunnada maaha waajibna maaha labadii qowl midnaba aw laa yaliiqu bihi mujaalasatu ama dad aanay u habboonayn inuu la fadhiistaa hadduu dibjiradii iyo kuwii akhasunaaskaa meesha ku soo urursaday dee qofkii helu sharafkaa markaa meesha waajib ku noqon maysa inuu tagaa waxaa kaloo shardiya inaan meeshaa munkar aanu jirin wax munkari oo sharcigu diiday waa inaanu meeshaa ku sugnayn oo maxaa ka mid a dee masalan khamrigii iyo dumar qaqaawanoo meeshii ka buuxa iyo waxaasi waa inaanay jirin meeshu waa inay meel caadiya ay tahay waxaa kaloo ay sii raaciyaan shuruudda waa inaan masalan aanay cidi uga horreynin haddii masalan dee nin hore u yeedho uhi ii kaalay ka labaad markaa inuu u tago ku waajibi mayso qofkan kuu yeedhayo lafdiisii aajibitaankiisu dee qof xoolihiisa iyo waxaa xalaal lagu ogyahay waa inuu yahay hadduu mid iskaba ibtilaysan yahay oo wixiisu waa xaaraan iyo qurun isaga badan yihiin kaana kugu waajibi maysa inaad tagtaa isna waa inaan dee xuquuq kale na aanay kugu dhaafaynin xuquuq kale waa inaanay kugu dhaafaynin waana inaanay masalan dee waxaa masala xaq ku caynoobay oo kale markhaati u gudanaya salaatuljanaaza iyo waxyaalahaasoo kale waa inaanay ku dhaafaynin waa inaanu qofkani qof cudurdaar leh waa inaanu ahayn hadduu qof cudurdaar leeyahay oo xanuunsanayaboo kale oo jamaacadiiba loo ogolaaday inuu ka hadhow yahay ayana ku waajibi mayso wa min almunk haddaba wuxu uhi fain kaana yazuulu hadduu munkarkaasi ku zuulayo bixuduurihi tegitaankiisa munkar baa meeshii ka jiray wax sharcigu diiday laakiin ninkana nin laga haybidaysanayo oo meeshii hadduu tago munkarkii meesha u ka baxaya masalan dumar qaqawaniyo waxbaa meesha ka buuxo dee markay wadaadka arkaan way iska kala yaacayaan falyaxdur buu leeyay marka ha tago dee si uu dacwaddana waajiibo munkarkaasina meesha uga baxo haddii kaloona munkarkaasi meesha ka baxaynin dee inuu tagaa xaaraan bay ka noqonaysaayo dee nin munkarka raali noqday oo kale ayuunbuu noqonaya wa min almunkari haddaba waxyaalaha munkarkaa ee la diiday waxaa ka mid a furaashu xariiri meeshaba dee waxaan ku goglane lagu fadhiisinayo waa furaashi xariira wa suuratu xayawaanin xayawaan sawirkii oo calaa sakfin ku sugan aw jidaarin ama jidaar aw wisaadatin ama barkiimo aw sitrin ama daahiyo caynkaasa aw foobin maro malbuusin oo la xidhan yahay wayejuusu waxa bannaan maa calaa ardin waxaa dhul ku sugan wa bisaatin iyo gogol wa makhidatin iyo barkin taayar wa maqduuca ra'si iyo sawir madaxa la goy iyo wa suwaru shajarin dhir sawirkeed wayaxrumu xaraan taswiiru xayawaanin xayawaan sawiritaankiina waa xaraan waxa uu leeyahay sheekhu munkaraadka waxaa ka mid a aan la ogolayn ee qofka ay kaga dhacayso ajibitaanku furaash xariira ayaa meeshii yaalloo la goglanayaa liannahu furaashkai xariirtii dee mar haddii meeshii rag loogu talagalay dee waxaan la ogolayn weeye xariirta inay dee rag guuladaan iyo inay xidhaan midnaba ma bannaanayn waxaa kaloo ka mid a munkarka in meesha dacwadda lagugu yeedhayo in suuro xayawaan ay tahay ama aadami ha ahaado ama xayawaanka kala ahaada ama haweenaad ama ha yaraado ama faras ha ahaado ama aadami kalaba ha ahaadee oo ku sugan saqafka xaggaa sare guriga saqafkiisa halkaa siligaa iyaboo markaa uu ku samaysan yahi ama gidaarku ku samaysan yahi ama wisaado barkimo la taagoo lagu tiirsanayu ku samaysan yahi aw sitrin ama asturadii kale iyo maryihii kale ee masalan sida daahiyadii oo kale ahe ama qurux loogu sameeyey ama manfacad darteed loogu sameeyey wa sawbin malbuusin iyo sawirkii ku sugnaa maro la xidhan yahay maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam caaisha inuu usoo gala ayuu diiday iyadoo markaa haysatay maro tasaawiir lahayd daraaddeed markaasaa rasuulku waxay tidhi ilaahay baan u toobad keenayaa iyo rasuulkiisa waxaan ku dambaabay bay tidhi markaasaa rasuulku yihi muxuu yahay waxani waxay tii adaan kuu soo iibiyey si aad ugu fadhiisato ad barkimo uga dhigato markaasaa rasuulku sal l ui ina asxaaba haadihi suwar dadka tasaawiirtan samaystay yowma alqiyaamati yucadabuun maalinta qiyaamo waa la cadaabaya waxaa lagu odhanayaa waxaa abuurteen nooleeya baa la odhanaya guriga ay suurooyinka noocaasi ay yihiin laa tadkhuluhu lmalaa'ika malaa'igtu ma soo gasho ayuu rasuulku ashad nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun waxaana dadka ugu cadaab adag baa laidhi maalinta qiyaamaha kuwa wax sawira ayay ugu cadaab adag marka haddii sawiradaasi ay yaallaanna ayana qofkii dacwaddii waa ka dhacaysaa wayajuuzu maa calaa ardin wabisaadin wamakhidatin wamaqduca ra'si laakiin wuxuu leeyahay suurada haddii masalan ay dhulka taallo lagu tumanayo wabisaatin iyo gogoshii masalan roogagii iyo waxaasay ku taalla waa lagu joogsanaya wamakhidatin makhida waa barkin dhafoor oo waa barkimooyinkaa yaryar ee iyaguna la barkado mid yar oo noocaasa ayay ku samaysan tahay wa maqduuca araasi sawirkiiba waxa weeye waa madaxa ayaa la jaray oo wuxuu yahay qaab aanu ku noolaan karaynin wa suwari shajarin iyo dhir iyo cadceed iyo waxa aan nafda lahayn ayay suuradooda yihiin kuwaasi way iska bannaan yihin oo qofkii munkar ku noqon maysa jiibitaankii uu kaga joogo maxaa yeelay ibnu cabbaas ayaa nin wax sawiri jiray ba wuxu dee wax kala garan maayo waxaasun baan bartay maxaan sameeya dhiraha iyo waxa aan nafta lahaynun bal wadwad buu le waxaa naftale iska da haddii kale qiyaama nafgeliyun baa lagu odhan wayaxrumu taswiiru xayawaanin xayawaan sawiritaankiisu isagoo waa xaaraano dee khalqigii ilaahay ayaa lagu shabahayaa maantana dee sawiradii waa farabateenoo meel walba waa inaga galeen oo haddii si kasta laysaga ilaaliyo dee lacagihii iyo waxaasaban la iska ilaali karaynin marka qofku inuu isku sii daysto maahae dee intii awooddiisa bal lacagaha iyo wixii dee mid basaboor ugu yaali iyo waxa uu kari waaye mooyaane waa inuu waxa kale iska ilaaliya weliba dee waxaa ceebku ah qof islaama sawirkiisii oo la weyneeyey oo halkaas oo yuurura inuu guriga u sugnaadaa isaga iyo carruurtii waxaasi waa waxaan loo baahnay inuu ceeb wey walaa tasqudu ijaabatun bisawmin ajiibitaankii ku dhici maayo soom qofkii sooman yahay ee fain shaqa hadduu ku adkaado cala daaci kanuu yeedhiyo soomu naflin falfitru baa afdalu u fadli badan inuu afuro waxau leeyahay sheekhu ajiibitaankii yeedhmada lagu yeedhay kaaga dhici mayso soom aada sooman tahay soom sunno ah maxaa yal rasuulku sal la sl uu xadiis muslim uu warinaya idaa duciya axadukum falyujib midkiin haddii loo yeedho duco loogu yeedhay ha aqbalo fain kaana muftiran hadduu afurayo falyacam ha quuto wain kaana saa'iman falyusalli hadduu sooman yahayna dee haw duceeyo dadka oo meesha ha tago marka wuxuu leeyahay sheekhu haddaba haddii ay ku adkaato ninkan u yeedhayay baa soom sunno ah ayaa ku adkaaday oo ninkani sooman yahay wuxuu aada u jeclaysanayaa ninkani inuu cuntadiisa cuno ninkiina waa sooman yahay markaa ninkii u yeedhayay ee ducada sameeyey baa soomka ninkana ku adag falfitru afdalu inuu afuro oo ninkaa cuntadiisa uu cuno ayaa uga fadli badan soomka walow gelin dambaba ha ahaatee maxaa yeele waxaa la tilmaamaa xadiid uu bayhaqi warinayo nin ayaa masalan cunto yimi rasuulka iyo niman ayaa cunto yimi markaastaa mid ka mida baa cuntadii cuni waayey wuxuuhi waan soomanay markaasaa rasuulku yidhi yatakallafu laka akhuuka almuslim walaalka ayaa isu kaa kalifay oo cunto kuu sameeyey markaasaad leedahay innii saa'imun afdir uma aqdii yowman makaanahu war afur oo cun cuntadaoo maalin kale ka dhiga soomkaaga buuri wayaakulu dayfu ninkaa martida ahi wuxuu cunayaa bimaaka qudima lahu loo soo dhigo bilaa lafdin lafdi la-aan walaa yatasarafu fiihi kuna tasarufi maya ilaa bilaa kila cunid mooyaane walow waxau sunayd akhda maa yaclamu wuxuu og yahay sidlaahu raadnimashadiisa bihi inuu raalli ka yahay inuu qaato wuu iska leeyahay waxau sheekhu leeyahay ninka martida ah ee la marti qaaday wuu cunayaa wixii loo soo dhigay bilaa lafdin iyadoon waxba cun lagu odhanin ogay wixii dee waa maal khayro markaad gurigii timaado haddii cuntadii lagu soo hor dhigo waxba inuu amarku si yidhaahdo cun shardi maahee mar haddii lagu soo hor dhigay qariinada ayaa ku tusinayse waad cunaysaa walaa yatasarafu fiihi ila bilakli uguna tasarufi maayo waxaa loo soo hordhigay cunid mooyaane haddii wixii cunhaa cunta ahaan lagugu soo bandhigay dee inaad iibisa iyo inaad cid kale waxuga sii dhiibta iyo inaad si kale ugu tasarufto midna ma banaano maxaa yeele waxaa lagu ogolaaday inaad adigu cunto marka hadduu miskiini soo taagana waxu dhiibi maysid bisade hadday kuu timaadana waxba uga dhiibi maysid adigu markaa intaadun baad cunaysaa aad ka cuni karto cid kalena waad iskaga tegeysaa markay culimmadu sidaa leeyihiin ay leeyihiin wixii loo soo horumariyey ayuun qofku cunayaa oo kuna tasarufi maayo cunto mooyaane yacni halkaa waxaad ka garanaysaa dee waxaan cidi kuugu yeedhin oon lagaa soo dalbanin dee cunideeduna inaanay bannaanayn markaa tadaful baa la yidhaahdaa ninkaa meelaan looga yeedhin iska dafodhanaya ee tadaful baa la yidhaahdaa aad baanay culimmadu ay u caayeen dadka iska dabagala ilaa xad ay gaadhsiiyeen inuu markhaatigiisuba ku dhacayo oo qofkaasi qof qiimalaho mambuuda aanu lahaynoo aan muru'aye sharaftoona lahayn waanay ku badan yihiin dadka iminka oo dadkaa iska dabagala un midda labaad dee qofka haddii isaga loo yeedho inuu raxan soo kaxaysto ayana meesha ma qabato ee waa inuu qofkii oo keli yimaado way dhacdaa runtii in masalan nin oo cunto yar samaynayo dabeetana afar shan buu yeedhi mid waliba labu soo kaxaysanaya wixiiba dabeetana ila wixiina dad yaroo kooban baa loogu talagalay inay dadkiiba ka yaraadaan oo dumarkii meesha kuba qadabeelaan dee wixii xishood lagu cunaano waa xaraam nawkila calaa wajhi lxayaa fa huwa xaraam wixii xishood lagu qaata waa xaaraam walaa yatasarafu ila bilaki walaw akhda akhda ma walaw akhda maa yaclamu ridaahu bihi laakiin wuxuu yidhi sheekhu waxaa u sugnaaday inuu qaato wuxuu og yahay raalli ahaanshihiisa inuu raalli ka yahay qofkani wuxuu og yahay waad iska qaadan kartaa dee haddaad quraaridii hore sharaabiya ka qaadato oo aada og tahay qofkani inuu raalli kaaga yahay dee way iska bannaan tahay de markaa waxaa meesha ka baxaya qolyihii hore la sheegaya dee waxba markaa meelaha muscown iska saaranaya intay ka dhargaana iyadoo dadkiina ay halkan ku gaajiisan yihiin wayaxilu waxaa xalaala nadru sukarin sukar daadinteed iyo wakayrihi wax kaleba fi limlaaki waa yacni caqdinta dumarka marka la mehersado way iska bannaanta walaa yukrahu fil asaxi karaahiyana maaha wayaxilu iltiqaaduhu qaadashadiisana waa xalaal wa tarkuhu awlaa laakiin in la iska daayo ayaa ka wanaagsan waxa uu leeyahay sheekhu waxa xalaala nafru sukarin waa in markaa sukorta iyo la saydhsaydho wakayrihi iyo markaa dee lows iyo wixii lamida salool iyo waxaa in la saydhsaydhaa way iska bannaantay fil imlaaki imlaag waxa weeye waa caqdiga gabadha la caqdi weliimada weliba caqdiga loo sameeya imlaagga la yidhaahdaa weliimada iyo ducada loo sameeye caqdiga ayaa imlaagga la yidhahdaa markaa way bannaan tahay walaa yukrah filasax karaahiyana maaha wayaxilu iltiqaad waxaa la daadaadiyey inaad iska gurataana waa mid ku bannaanay watarkuwa awla laakiin inaad iska dayso ayaa ka wanaagsan buu leeyaho sharafta yar dhaafsantay kitaabu lqasmi wاnnushuuz halkan sheekhu wuxuu inooga hadlayaa waa la dhaqankii dumarka oo qasmi iyo nushuuz qasmi waxa weeye bifatxi اlqaafi wa sukuuni الsiin qasmi waa dumarkaa markaa dee waktigaagii iyo aad u kala qiiminaysa ninkii dhowrxaas lahaa qismi haddii la yidhaha dee nasiib bay noqotaa qasam haddii la yidhaha dhaar bay noqonaysa marka waa qasmi bifatxi اlqaafi wa sukuuni الsiin qasmi nushuuzkuna dee waa ruuxa dumar ee ninka daacadiisii iyo uu hoggaansankiisii diiday bal xukunkeedii wuxuu noqonayo yakhtasu wuxuu ku gaar yahay alqasamu habeenow qaybintaasi bisawjaatin xaasas buu ku gaar yahay waman baata ka barya cinda bacdi niswatihi dumarkiisa qaarkood ka ag barya lazimahu barigaasi waa ku waajibay cinda man baqiya kuwa hadhay inuu la baryaana waajib bay ku tahay waxau leeyahay sheekhu qasamkaasi wuxuu ku gaar yahay waajibnimadiisu waa la jiifkii iyo dee waxsiintii iyo halkaa weeye u qaybinteeda wuxuu gaar ku yahay buui bisawjaatin dhowr dumara laba iyo wax ka sii badan ayaa inaad u qaybiso waktigaagii iyo wixii kaleba ay waajib kugu tahay ila midii ayada keli ahayd de ayaa wax loo kala qaybinaya ma jiro ee waa markay laba iyo wax ka sii badan ay yihiin waman baata cinda bacdi niswati haddaba dumarkiisii dhowr dumar uu lahaayo qaar ka mida ayuu agtooda baryey ama qorituur buu ku baryey ama isagunba isaga tegey lazimahu waxaa ku waajibayay inuu baryo cinda munbaqiya kuwa hadhayna inuu ayagana u hoydo oo ula barya waajib bay ku tahay maxaa yile rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi man kaanat idaa kaana cinda arajuli imra'ataan kay ninku laba dumara uu qabo falam yacdil baynahumaa dhexdoodana aan u caadilnimo samaynin jaa yowma alqiyaamati washiquhu maa'irun aw saaqit maalinta qiyaama wuxuu imanaya isagoo dhinac maqan yahay isagoo dhinac maqan yahay ayaa maalinta qiyaamaha lasoo xadirinaya rasuulkuna dumarkiisa waa u qaybin jirayoo markii uu xanuunsanayeyna waa ku soo wada wareegay walow acrada canhunna dhammaantood hadduu ka wada jeesto aw can ilwaaxidati lam ya'ham ma dambaabayo wayustaxab waxaana la sunneeya an laa yucailahunna inaan u cailaynana waa mid meesha ku jirta wa tastaxiqu lqasama mariidatun mid xanuunsanaysa ayaa mudan waradqaaw iyo taa maxalkii hilib uu kaga gufaysan yahay wa xaa'idun iyo wanfasaaw ayaa mudanaysa laa naashidatun iyada ma mudanayso waxa uu leeyahay sheekhu hadduu dumarkii kaba wada jeesto ama miday qura yahayd oo iskagaba jeesto lam yaasam horta ma dambaabayo buu leeyahay oo dee dab waxaan waa wax iskaga dabeecaysanoo dabeecayntaas ayaa waajibinteedaba kaga filan wayustaxabu an laa yucailahuna buli laakiin waxa wanaagsan inaanu ka cadilin la jiifsiga hadday dhowr yihiin iyo hadday mid tahay waa inu baryaa side ila wacashiruna bilmacruufi la dhaqankii si wanaagsan loola dhaqmiya ayuu ka mid yahay leannaba hadduu iskaga dhaqaaqo dee waxaa laga yaabaa inay xumaan ay dee u dhaqaaqaan baa dhici karta weliba afartii habeen habeen inuu markaa la jiibsaa waa mid iska wanaagsan baa laha waxaa laga soo qaadanaya un dee qofka afarka dumara leh ayaa dee ay habeenkii afartii habeenba habeen kusoo hagaagaya midii waxaan yihi watastaxiqu lqasama qaybintaa waxa mudanaysaa mariidatuna ta xanuunsanaysaa qaybta way mudanaysaa iyo la jiibsiga waradqaa-u taa hilibku ayadana oo meeshiiba ka soo baxay waxaa idinku nafasaaw gabadha xayd kale iyo gabadha nifaas kale way wada mudanayaan maxaa yeelay dee maqsuudka looga jeedaa waa waheshigan iyo iswaraysigan iyo la joogane dee galma iyo maaha uun ujeeddadan markaa loola seexanaya laa naashidatun iyada tii daacadiisa ka baxday ee ama albaabkiiba ka furi weyday ama isu diiday ama dee gurigiisiiba iskaga baxday taasi iyadu xaq kumale iyo qasam fain lam yanfarid haddaba haddaanu la kaleeoyn bimaskanin guri daara calayhina isaga ayaa ku sawreeya fii buyuutihinna ee wanin farada hadduu ku keliyoobo falafdalu almudiyu ilayhina inuu taga ayaa fadli badan walow waxau sameeye ducaa'uhuna inuu u yeedhaana waa leeyahay walasaxu asaxna waxa weeye taxriimu dahaabihi utegitaankiisu inay xaaraantahay ilaa bacdin badh wa ducaa'i bacdin iyo badh inuu u yeedho ilaa liqaradin ujeedo mooyaane ka qurbi maskani man mid baaba gurigeedu dhow yahay madaa'idahee u tegey aw khawfin calayhaa ama waaba u baqanayaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii ninku aanu dumarkiisa kala gaar ahayn guri oo dumaradiisuna aanay guri ku jirin isna guri gaara aanu ku jirin daara calayhina fii buyuutin waa ku soo wareegayaayoo guryahooda ayuu mid walba gurigeedu ugu tegayaa weyninfarada hadduu laakiin isagu guri gaara ayuu ku jiraa mid walibana guribay afartii kale midba guribay ku jirtaa isagiina guri gaara ayuu ku jiraa fal afdalu almudiyu ilayhina sida wanaagsan waa inuu isagu u tago mid walba aqalkeeda ugu tago dee sidii rasuulkuba samayn jiray iyo si aanay daayi ugu soo bixinuna meelaha u marmarin walahu ducaa'uhunna ilaa maskani waxaa kaluu leeyahay dee inuu isagu ugu yeedho ilaa mid waliba habeenkeeda halka ay ku timaado ayuu leeyahay oo ayagana ajiibitaankaasi waajib bay ku noqonaysaayo tadiidaana naashiso ayay noqonaysaa haddaan cudur daar jirin walasacu taxriimu dahaabi ilaa bacdin wa ducaai bacdin asaxna waxa weye inay xaaraan tahay inuu qaarna u tago guryahooda ugu tago qaarna u yeedho halkan igu kaalaya dee tafdiil baa ku jira marka iyo cadaalad daro khawaa inaanu saa samaynin ilaa wuxuu leeyahay dee qarad iyo ujeedda inay jirto mooyaane oo masalan dee tan uu u tegey baa gurigeedu dhow yahay kuwa kalena waaba nin yar oday oo guryahoodiiba ka fogin oo lugba ku gaari maayo dee tan dhowna waa iskaga yar luudaa dabeet taa kuwa kalena waa u yeedhaa taase iyadoo qarad baa jira oo way iska bannaan tahay aw khoofin calayha ama dee mid baaba tan u tegayaabuu u yar baqanaya oo meesha xaafad yar silan bay ku jirtaayoo dib jir iyo imtixaan badanoo dee u cislay waaba la waxyeelayn hadday taasi ka soo baxdo kuwa kale laakiin way iska caadi markaa taa hadduu u tago iska cadaalad darro noqon mayso wayaxrumu waxa xaaraana an yuqiima yakuna inuu ku nagaado bimaskani waaxidatin mid gurigeedoo wayadcuhunna ilayhi uugu yeedho wa an yajmaca inuu kulmiyo bayna darratayni laba la wada qabo fii maskanin guri ilaa biridaahumaa raalli ahaanshahooda mooyaana taasina waa xaaraan waxa uu leeyahay sheekhu waxa ninkii ka xaaraana inuu mid aqalkeeda un rarka dhigto wayadcuuhunna ilayhi dabeedna kuwo kalena u yidhaha guriga hiblaayo iigu kaaraya maxaa yeelay dee meesha dumarkaa la wada qabo daraaba loo bixiyo de waa kuwa isdhibayo uno dee waa ku adkaanaysaa markaa inay mid kale gurigeeda ay timaado iyaguna inay ajiibaana waajib ku noqon mayso oo naajisa noqon mayso waxba kugu iman mayno in laga taga haday tidhaahdo wayaxrum an yajmaca waxa kaloo ayana xaaraan ah inuu kulmiyo bayna daratayni laba daro oo wada qabo fii maskeni guri inuu ku kulmiyo iyadana waa xaaraan dee meeshii ficil iyo colaad iyo imtixaan baa ka imanaya ilaa biridaahumaa dee raalli ahaanshahooda mooyaane hadday yidhahdaan halkaasanu iska wada gelaynaa dee xaqa iyagaa laho way iska bannaanta laakiin gurigaa la diidan yahay waxa weeye guriga dee isku suuliye ee isku madbaha ee maraafiqdii o dhan ay ka dhaxayso laakiin hadduu guri weyn oo dee mid walba qeybtiisii leeyahay uu yahay kaasi isagu ma noqonayo ka xaaraanta walow haddaba ninkii waxa u sugnaan yurtibaalqasma qaybinta inuu ku tartiibiyo calaa laylatin habeen iyo wa yoomin qablahaa maalin ka horaysa ow bacdaha ama ka dambeeya walalu asalkuna alleyl waa habeenka wanahaaru maalintuna tabacun habeenku may raacaysaa ee fain camila leylan hadduu habeenkii shaqaynayo wasakana nahaaran maalintiina uu iska joogo ka xaarisin waaba waashimaankii facagsu sidaa cagsigii ayay noqonayaa asalkiisu waxau leeyahay sheekhu haddaba qasamkii bal waktigii zamankiisi iyo waktigiisii qadarkiisiiba halkay nooga gelaya wuxuu sheekhu leeyahay waxaa ninkii uu leeyahay inuu qaybintii dumarka oo jiefkii iyo labarigii u qaybinayey inuu ku tartiibiyo habeen iyo maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa habeen iyo maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa weliba inay maalintu dambayso iyo awlaa u fiican oo tawaariikhda sharcigaahina taasay ku binaysan tahay maxaa yeele bilaha dee habeenada ayaa ugu horeeya oo masalan caawo kale inuu dee salaasayn odhanayna berritana waa salaasa laakiin qolyaha kale haddayna khilaafsano iminka si b b c aynu dhegaysanaaba habeenkaa dambeeya oo caawo kale iyagaba wasniin markaa inuu weliba habeenku horeeyo maalintul ka dambaysees ayaa wanaagsan bay leeyihin walaslu alleyl haddaba waxa u asalkaa qasamka ninka negi ee dee maalintiina shaqaysa waa habeenka maxayl waktigii la xasilayo weye maalintuna waa tabacun oo maalinta ayay habeenka iska raacsan tahay ilahay wuxuu wajacalna leyla libaasan wajacalna nahaara macaasha waxaan ka yeelnay habeenkii dee kaa huga ahe dee ummaddii wada qarinaya maalintiina kaa macaashkaha la shaqaysanayaanu ka yeelnay waladii jacala lakum leyla litaskunuu fiihi wanahaara mubsira alla wuxuu idinka yeelay habeenkii ina xasishaan maalintiina miduu xarkayuu ka dhigo dadka wax ku arkayana shaqaysanayaan haddaba waxaa dhici karta inay saas isbedesho fain camila leylan buri ninkuba habeen oo dhan waa soo jeedaa waa shaqaynaya wasakana naharan maalintiina waa iska degan waa iska xasilooyin kaxaarisin waaba ninkaa dee waashmaanka habeen oo dhan soo jeeda facagsuhu kan cagsigii weynoo isaga dee asalku wuxuu noqonayaa maalinta habeenkuna tabacunbu iska noqonayaa raacsan marka asal iyo tabacna isagaa inoo kala sheegi doonaa walaysa haddaba uma sugnaanin lilawali ka hore dukuulun geli fii nawbatin kal calaa ukhraa inuu mid kala u galo ilaa lidaruuratin dhibaato mooyaane kamradih waaba xanuunkeedii almakuufi ee harista ahaa waxiinaydin waktigaa in daala mugsuhu hadduu nagaadigiisu dheerada qadaa uu qadayn wa ilaa haddii kale fala ma qadaynayo waxau leeyahay sheekho ka hore ma laha ka hore waa kee waa ka maalinta shaqeeya habeenkuna aan shaqaynin ee habeenkii asalka u yahay kaa isagu habeen maalintii shaqeeya ma laha dukuulun fii nawbatin calaa ukhraa kal ay midin leedahay habeen ay midin leedahay inuu mid kale u galo ma laha walaysa lilawali ka hore uma sugnayn waa kaa habeenku asalka isagu iyo maalintii shaqeeya dukuulun gelid male fii nawbatin kal calaa ukhraa mid kale laylan habeen inuu galo ma laha oo masalan dee habeen ay midi lahayd intuu ka soo baxo inuu mid kale usoo galo lama ogola maxaa ilaha dee tii kalka lahayd ayaa maali ayaa xaqeedii dee buraya ile maalintaasoo dhan bay habeenkaasoo dhan bay ugula lahayde ilaa lidaruura dee inay meesha dhibaata timaado mooyana kamaradi halmakuud dee isagoo tii kalka lahayd la jooga ayuunbaaba tii kale lagu soo qeeliyo la yidhi waaba sakaraadba dee way utegi karaa markaa waaba foolanaysaa baa layidhi waxiinaydin waktigaa uu haddaba daruurada ugu galay in daala mugthuhu haddii uu nagaadigiisu dheerado qadaa uu qadaynaya masalan intii baahidii waa ka badiyey oo utegi horta daruuraheda waa xanuunsanaysaa baa la yidhi dee wuxuu u qaban karayey u qabayo dee ilaa gelin dhambiskala fadhiiyeyba ha qadeeyo kuwii kala tii kalena habeenkeeda iyana intaa in leeka looga qadeeyo wa ilaa haddii kaloon u dheeraanin ee uu markiiba dantii dhamaatayba iskaga soo baxay falaa ma qadaynayo oo dee daruurana waa keentay wixiina waa wax yar walahu waxa u sugnaaday addukuulu nahaaran maalin inuu galo liwadci mataacin alaab dhigideed iyo wanaxwi wixii la mida wayenbaqii waxaa habboonan laa yatuula mugthu nagaadigiisu inaanu dheeraanin wasaxiixuna waxa weeye annahu laa yaqdii ma qadaynayo idaa dakhala lixaajatin dan hadduu usoo galo waana low waxa u sugnaaday maasi waa wadin galmo wixii ka soo hora min istintaaci raaxaysiya waanahu yaqdii waa qadaynaya in dakala bilaa sababin sabab la-aan hadduu galo walaa tajibu taswiyatun fi liqaamati nahaaran iyada waxba waajib maaha waxau leeyahay sheekhu ninkii wuxuu leeyahay maalintii inuu u galo ayuu leeyahay si uu alaabiyo wax la mido usoo dhigo masalan dee mid aan ila waa tayna mid waliba waxa yeelanaysaa habeen iyo iyo maalinta ka dambaysa markaa iyadoo midi leedahay dee tu kale inuu u yar galaa iyada waa u sugnaatay si uu alaab yar isaga soo dhigaya ama wuxuga soo qaata iyo inuu nafaqo soo siinayo iyo laakiin waxaa habboon markaa uu maalinta u gala alla yatula mugtu inaan nagaadigiisa meesha iyo sii fadhigiisa inaanu dheeraanin oo aanu de iska sii fadhiino dantiisa markuu qabso iskaga baxo wasaxiixu anahu laa yaqdi idaa dakhala lixaaja haddii uu dan usoo galay oy maalinna tahay tii maalintaa lahayd mid aan ahayn hadduu dan ugu galay wala waktigu haba dheeraadee ma qadaynayo maxaa yeele dee maalintu tabacunba iska ahayd oo danina meeshii waa jirtaa markaa imuga qadayn maayo haddii uu usoo galay baahi ahaan waana lahu maa siwa wadi min istimtaacin saxiixaasunbaa wada yaala waxa weye qowlka saxiixii in uu ninkaa maalinta u yar galay tii aan kalka lahayn wixii aan galmo ahayne iska raaxaysiya waa leeyahay lakin waxay leeyahy galmadu ayada xaaraan bay noqonaysaayo dee arrinkaa kale ay xaaraanaan u noqonaysaa waanahu yaqdii in dakala bilaa sababin haddii uu sabab la-aan iska galay oo mid kale inu iska doontayna sabab la-aanna u qadaynaya mar haddaan cudurdaar jirin uu ugu tegey waa inuu kuwa kalena u qadeeyo maalintaysanay leedahay dee kuwa kalena ugu galgala walaa tajibu taswiyatun fi iqaamati nahaaran iyada maalintii nagaadigeeda in la simaa waxba waajib maaha oo dee maalintii waxa laga maalina ninka inay shaqadu la dheeraato maalinna inaanu shaqo caynkaasaba haynin baa laga yaabaa marka habeenkii un mooyaane maalintii ayada waxaa laga yaabaa midna da inuu maalin o dhan ka maqnaado midna inuu maalin o dhan joogo ayaa dhici karta wa aqalu nobilqasmi haddaba uqaybintaa kalkeeda waxaa ugu yeeray laylatun waa habeen wau afdalo isagaa fadli badan wayajuusu alaaa saddexna waa banaanye laa ziyaadatan dheeraad may cala madhabi wasaxiixuna wujuubu qurcatin lilibtidaai bilowga waa loo qori tuuraya waqiila waxaa la takhayar wuu door qaadanaya walaa yufadilu fii qadri nawbatin ma kala fadilaya laakin lixuratin misla amatin addoon laba leebkeed bay leeday waxau leeyahay sheekhu waxa ugu yar haddaba kalkaa waxa ugu yar kalkaa qasamka laylatun habeen keliya ayaa ugu yar wuu afdalu isaga ayaana fadli badanoo in laga habeenkaasa habeen iyo maalin mid walba uga dhigo rasuulkaas yaa samayn jiray wayajuuzu alaaa laylatin waalaaa inuu laba laba iyo saddex saddex uga dhigaana way bannaan tahay laa ziyaadatan cala lmadabi laakiin in laga kordhiyaa ayada ma banaana ayuu leeyahay maxaa yeele waxaa dhici karta dee inuu hadduu ilaa mid walba wiigaan la joogayso wiig mid la joogo inuu ku dhinto dabeetana kuwii kalena markaa dee xaqoodii isagoo dusha ka saarany meesha ku dhintee habeen habeenkaasuu markaa ha uga dhigo wasaxiixu wajuuba qurcatin lilibtidaa marka uu bilaabayana inuu qorituur sameeyo ayaa waajibka almadun iskaga bilaabin si aan dee markaa iyagoo xaqii ku siman aanu u kala rajixin waqiila yatakhayar waxaa la yidhi waa door qaadanaya tuu doonaabuu ka bilaabaya walaa yufadilu fii qadri nawbatin qadarkaa kalkana waa inaanu ku kala fadilin oo aanu midna laba habeen uga dhigin midna habeen uga dhigin laakiin lixuratin misla amatin laakiin hadday xor iyo addoon yihiin ta xortii waxay yeelanaysaa addoon laba laabkeed ta xortiina laba yeelanaysaa ta addoontiina habeen ayuunba yeelan markaasay ku suurtogelayaan addoon iyo dee xor la wada qabaana nikaaxa addoonta ayaa horreeyey oo deetana xorta ayuu kadib guursaday ama xorada ayaan istimtaac u suurtogelaynin ayay yidhaahdeen wataktasu waxay ku gaar noqon bikrun sii yaray jadiidatun oo cusubi cinda sifaafin marka la hooyo bilaa qadaa'in bisabcin ayay markaa ku gaar noqon bilaa qadaa'in oon qada lahayn wasayimuntii carmalka haydna bialaati sabc wayusanu waxaana la suneeya takhyiiruha in la doorgeliyo bayna alaaثatin bilaa qadaa'in iyo wa sabcin biqadaa'in iyo toddoba qado wadata waxa uu leeyahay sheekhu masale labaad barka inoogu sheegayaa masalan isagoo dhowr hore sii qabay haddii uu mid cusub guursado dee naagtii cusbaydna isyarbarasho iyo reeraha in la bara iyo waxoogay ay doonayso ayadu miyaanay wax gaara yeelanayn marka wuxuu leeyahay sheekhu waxay ku gaar noqon tii ayadu bikrada ahayd ee nin hore soo arag ee cusbaydi cinda zifaafin marka la arooso ee ninka loo geeyo bisabcin toddoba ayuu iyada ku gaar ahaanaya bilaa qadaayin oon loo qadaynaynin kuwii kale wasayimuntii carmalka lahaydna bisalaasin saddex ayay iyaduna yeelanaysaa oo dee waxaa sia loogu kala fadliya axaadiisuna waa tilmaantay isla markaa dee midna waa mid reero hore soo aragtay oo iyada saddexii shay reeraha kula qabsanaysaa tana iyadana dee xishoodkeeda badanoo waa ilaa toddobadaa waysanu takhyiiruhaa ta carmalka iyada waxaa la suneeyey in la doorgeliyo bayna alaain bilaa qada saddex inuu ku gaar noqda aan kuwi kale loo qadaynaynin iyo wa sabcin biqada inuu ilaa toddoba aan kula joogo o dee saddexdaad gaarkooda afar toddobaaan kuwa kalena u qadeeyo marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa yani dee inay xaqdarro tahay ama kuwii xadiidku inoo sheegayey ee dee dhinacu isagoo maalinta qeemaha dhinac maqan yahay imanay inay yihiin dee kuwan iska raacaya minyarada uun ee tii horena dabeedna laga dhaqaaqayo